ururka xakamaynta h i v aids ee somalilan ayaa tababaro wacyigelinayaan qobodii hano ku mid e bilaanta ganacsatada yaryar kale magaalada hargeysa tababarka iyo weliba uuse ka saabsanay xakamaynta h i v iyo weliba sida lanku horseeda lahay halistis aan ka horeegna agaasimaha wacyigelinta ururka xakamaynta h i v ids ee somalilan maxamed xaaji yaasiin iyo kuwerbi muhiimada lanqobadi kulanku barnaamijkan wacyigelinta waxaa isweydiin doontaan kolley maxaa idinkan iliku doorta idinka waxaan iliku doortay maadaamaad tihiin ganacsatada yaryaraa maadaamaad tihiin dee dadkii xaaladda iyo wacyigaba la socday commisshonku wuxuu focuska saarayaa inuu gaadho oo wacyigelinta uu gaadhsiiyo meelaha ugu dhowdhow iyo meelaha baahiyaha gaarka ah sida xanuunku ka soo geli karo ugu fudud markaa runtii commisshonkan xakamaynta h i v idiska ee qaranku wuxuu u taagan yahay inuu xakameeyo xanuunkan sidaa idinkuba ka warhaysaan commisshonkan soonlag la yidhaahdaa waxaa loogu talagalay iyo gaar looga dhigay oo loo taagay sidii xanuunka h i v idiska dadka looga wacyigelin lahaa kuwu hayana loo daryeeli lahaa baahiyahooda iyo hawshoodana loo loo fulin lahaa oo waayo takoorka looga ilaalin lahaa marka waxaa la doonayaa maadaamanu inagu nahay ummad islaama xanuunkana sas fara badan laga qabay in dadka la weysiiyo in dawo loo helay laakiin xanuunkii aanu halkiisii taagnayne uu fiditaankiisii leeyahay sidaa darteedna laga wacyigeliyo runtii markaa ganacsatada yaryar ee qiimaha leh waxaan doonayaa inaan hore looma gaadhin oo commisshonka hore isuma arag inaynu isbaranno oo isxog waraysanno sidii iminka inantii hadlaysay dee dhibta iyo xaaladaha ay la kulantay inooga warramaysay run ahaantii commisshonku wuxuu rabaa dee kolley qaranka jamhuuriyadda somalilan isaga wuxuu uga mas-uul yahay waa xanuunka aan idiin sheegay iyo sidii loo xakamayn lahaa baahiyaadkaa kale aad ka hadasheenna kolley wasaarado kale iyo dee qaranku cid buu ugu talagalay messajkeenna halkan aan ka dirno iyo fariinta halkan aan ka dirnaana way gaadhaysaa laakiin barnaamijkeennan maanta wuxuu ku kooban yahay wacyigelin oo kolley marka imika casharadu inoo bilaabmaan lama rabo keliya ina commisshonka un ay ka timaado xogtu marka bresentationadan ilii sameeyo casharadan ilii soo jeediyo kolle group workis baa dhacaya wixii fikira haysaan iyo wixii aragtiya haysaanna inaydu la xishoonin ee aad soo gudbisaan oo bahalkaas sidaynu meel uga wada istaagi lahayn falowgeed aynu qabanno idinkuna aad howlihiinna iyo baahiyaadkiinna iyo dhibta idin haysataba aad sidaa iminkaba la bayaamiye uga warantaan sidii markaa aynu talo uga midaysan oo qarankana ciddii ay khusaysa aan u gudbinno oo talo midaysan looga wada gaari lahaa waan jeclaan lahayn mishinkan qaranka xakamaynta h i v idiska ahmiyadda weyne la siiyey wuxuu leeyahay boodh boodhkana waxaa ah wasiirada